asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu habeen wanaagsan saaxiibayaal kusoo dhawaada warka habeennimo raadiaha dalson qodobada caawa ugu waaweynna waxaa ka mid ah madaxweyne farmaajo oo qadka telefoonka kula hadlay muuse biixi ayaa kala hadlay baaxadda khasaara hantiyadeed ee ka dhashay dabka ka kaca magaalada hargeysa madaxweynaha somalilan oo sheegay in hal milyan oo dollar ugu deeqay dadkii ku hanti beelay dabkii ka kacay suuqa weyhaan ee hargeysa ciidamada xooga dalka oo kala dhex galay beelo walaalaha oo ku dagaalamay tuulooyin hoostaga deegaanka qalimow ee degmada baracda gobolka shabeellaha dhexe hay-adda hormuud salam foundation oo deeq gaarsiisay haween danyar ah oo ku nool ah duleedka magaalada muqdisho gudoomiyaha cusub ee gobolka mudug oo lagu soo dhabeeyey deegaanka bandiirad leh ee gobolkaasi mudug iyo kororka dhanka qiimaha cuntada quduuldaruuriga ah ayaa laga dareemayaa degmada ballanballe ee gobolka galgaduud
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
ismaqal wanaagsan saaxiibyaal ramadaan mubaarag waa habeennimo sabti ah taarikhdan waxay ku beegan tahay afarta waa labada bisha afraad ee abriil laba kun laba iyo labaatan kusoo dhawaada qodobadaad maqasheen oo dhammaystiran madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa qadka telefoonka wuxuu kula hadlay madaxweyne muuse biixi cabdi wuxuuna kala hadlay baaxadda khasaaraha ka dhashay ama khasaaraha hantideed ee ka dhashay dabkii ka kaca magaalada hargeysa waryaheena maxamed cabdi xasan iidle ayaa ka warramaya
weli magaalada hargeysa ee somalilan waxaa ka soconaya gurmud kala duwan oo lagu doonayo in lagu damiyo daba xalay fiidka ka kacay suuqa waaheen ee magaalada hargeysa ee somalilan mas-uuliyiin ka tirsan somalilan oo ugu horreeya madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa tegay suuqa waaheen ee dabku ka kacay waxaana uu sameeyey ballanqaad ku aadan in gurmud lacageed loo sameynayo dadka hantidoodu halkaas ay ku gubatay dhinaca kale dowladda soomaaliya mas-uuliyiin ka tirsan siyaasiyiin mas-uuliyiin horey xilal kala duwan usoo qabtay iyo xubno kale ayaa ka hadlay dabka ka kacay suuqa weyn ee magaalada hargeysa waxaana ay ku baaqeen in gurmud bini-aadinimo oo deg dega lala gaaro dadka ku hanti beelay dabka suuqa weyn ee magaalada hargeysa ka kacay madaxtooyada soomaaliya ayaa xaqiijisay sidoo kale in madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo uu qadka taleefonka uu kula xiriiray madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi qoraal lagu daabacay barta facebooka ee madaxtooyada soomaaliya ayaa lagu yidhi madaxweyne farmaajo oo qadka taleefonka kula xiriiray walaalkiis muuse biixi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ah ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa qadka taleefonka kula xiriiray madaxweynaha somalilan mudane muuse biixi cabdi oo ay ka wada hadleen khasaaraha hantideed ee ka dhashay dabkii ka kacay suuqa waaheen ee magaalada hargeysa qoraalka ayaa lagu yidhi sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa la wadaagay walaalkiis madaxweyne muuse biixi cabdi tiiraanyada iyo walaaceena ku aadan dhibaatada soo gaartay ganacsatada soomaaliyeed iyo magaalada hargeysa isagoo soo bandhigay sida ay uga go-an tahay dowladda federaalk ah ee soomaaliya inay garab istaagto dadka ganacsatada ah ee ku hanti beelay musiibadan qoraalka ka soo baxay madaxtooyada soomaaliya ee lagu sheegay in madaxweyne farmaajo uu qadka taleefonka kula xiriiray madaxweyne muuse biixi cabdi kalena hadlay arrinta dabka ka kacay iyo gurmadka loo sameynaya dadka ayaa lagu yidhi ganacsatada hantidooda ku waayay musiibadan iyo guud ahaan bulshada somalilan waxaan la garab taagannahay taageero iyo duco waxaana ugu baaqaynaa dadka soomaaliyeed meel walba oo ay joogaan inay is-abaabulaan oo ay gacan u fidiyaan walaalahood dhanka kale madaxweyne muuse biixi cabdi ayaa uga mahad celiyey madaxweynaha dowladda federaalk ah ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa lagu yiri qoraalka sida ay uga go-an tahay garab istaaga ganacsatada ku waayey hantidooda dabka xalay ka kacay suuqa hargeysa madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa looga baryey inuu hanti qeyr badan uu ugu bedelo ganacsatadii uu khasaaraha kasoo gaaray musiibadan ayaa lagu soo gebagabeeyey qoraalka kasoo baxay madaxtooyada soomaaliya ee lagu sheegay in madaxweyne farmaajo uu qadka taleefonka kula xiriiray madaxweyne muuse biixi cabdi magaalada hargeysa ee somalilan gaar ahaan goobta uu ku yaalay suuqa waaheen ayaa weli waxaa ka soconaya gurmad lagu doonayo in lagu damiyo guud ahaan dabka waxaana hadda lagu guulaystay in inta badan la bakhtiijiyo dabkii xalay sideedii fiidnimo ka kacay magaalada hargeysa gaar ahaan suuqa waaheen
dhinaca kalena madaxweynaha maamulka somalilan muuse biix cabdi ayaa sheegay in hal milyan oo dollar ugu deeqay dadkii markaa ku hantibeelay dabkii xalay ka kacay suuqa weyn ee wehaan ee magaalada hargeysa ee caasimadda maamulka somalilan muuse biix cabdi oo tegay goobta uu dabka ka kacay ee magaalada hargeysa ee dhanka suuqa wehaan ayaa halkaas warbaahinta kula hadlay isagoo markaa sheegay in aada ugu xun yahay wixii markaa halkaa ka dhacay xalay
ويعني من كان وحري لعلهدي إلى توقف مصطفى وعيو والعذران مية من من شغله هو يجار كله لكن مو لما سياس كله هذي بارجي سدوانا يو يهدو شيئا تراي بيهم بسوا قالوا كله مركات لما دولة عام يسألوا يسوق دولة أي حالة كانوا تعبنا حالة تروى هم من المدعوة اللي جنب مدته هل كانوا حالة وحالة وتشوفون شنو تقول يا شباب حالتك إلى إنه والبا soomaalida hadda waahay marka dhibaata dhacdana waa inoo saamaro walba marka laba daa xiskama maantana waxaynu goynaa gugudka intaa waxaynu dheer ilaahay waxaynu ku baryaa rabaantana inuu barakeeyo guddigaa la magacaabay oo sheekh yajaaminayo iyo ciddii kan lagu soo dari doono waxay gelaysaa gurmad aada xukuumaddu waxay usoo geynaysaa iminka hal milyan oo doolar ayay saaka usoo geynaysaa gurmada sanadkaa u gasho wixii dowladaha la qabanayo dhammaan wixii maalqabin wixii dumayna waxaa ka yeelaa hawda waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dhammaan dowladaha mujaarka nahay oo midnala soo hadlay iyo mid soo gurmaday dhammaantood inay soo watacsiyeyey madaxweynayaashooda masoo hadleen aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaan aad si gaara ugu sii mahadnaqaynaa kalinka shanaad oo waxay ahayeen gaadiid dabdamisa iyo xoog suuradda xalay oo nagala qayb qaabtay dadka
ciidamada xoogga dalka soomaaliya ayaa kala dhex galay beelo walaal ah oo ku dagaalamay tuulooyin hoostiga deegaanka qarimow ee degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe sida uu kusoo maramay wariyaha gobolka shabeellaha dhexe mahad kuwaara
taliska guutada saddexaad qeybta toddobiy labaatanaad ee xoogga dalka soomaaliya ayaa waxa ay ku baxeen dagaal ka dhacay tuulooyin hoostaga deegaanka qarimow degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe dagaalkaas oo u dhexeeyey beelo walaalo ah oo wadadega deegaanka qalimow ee degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe ciidamada ku baxay dagaalkaasi waxaa hogaaminayay abaanduulaha guutada saddexaad qeybta toddobiy labaatanaad ee xoogga dalka soomaaliya ismaaciil xasan kuulow ciidamadu waxa ay ku guuleysteen in la kala qaado maleeshiya beeleedkii ku dagaalamay deegaanka qalimow ee degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe waxaana ay dhex dhigeen heshiis xabad joojin ah odayaasha dhaqanka maleeshiyaadkii dagaalamay ayaa waxa ay soo dhoweeyeen dhaqangelinta heshiiska xabajoojinta ah oo u dhexdhigay abaanduulaha guutada saddexaad qeybta toddobiy labaatanaad ee xoogga dalka soomaaliya waxaan halkaan ka caddeyhaynaa xabajoojintii manaha bashuruud la'aanta oo nasoo jeedi taliyaha nasoo jeediyey waa aqbalnay waana qaadanay bilaa shuruud la'aan ayaan ku aqbalnay waana qaadan duulaha mahadiisa ah waana hergesha waxaan jeclahay taliyaha kheyr laa siiyo labada dhinac xabajoojinta ninkii dhinaciisa ka jabto waa inaad tilaabo sharci ah laga qaado asigaas ayaan ku boorinaynaa xabajoojintii lagu dhawaaqay oo xaggayne anakoo reer ciise ah waxaan ballanqaadaynaa tilaabo oo dabbo ina dhicin oo qori ah ammaanka ina sugno qofkii xadgudub wadane laga qabto iska soo gaarno dhibaatooyinka dhacaaya cadowyaa badanaa iska jiro hadduu alla yidhaah waxaan suubinaynaa inaan qof qoriq sita oo tuulada qalimow shacab ah lagu arkin mid ahayn wixii dhacay waa dhaceen dadkan dhowr sane isla deganaayeen dalkay isla daaqaayeen caanay isla cabaayeen waa dirisaa la ahay wax walbana ilaahay qadar ilaahayay ku dhacaan waana dhammaadaan waxaas wax noo bilaaw oo ahayd dad isku taagnaa jira ma ahayn haddana waxaa naga soo gaaray oo waxay sii ahaataba dadka amniga sugi lahay oo gobollada macnaha ciidamada qalabka sidayaa naga soo gaaray intoo dad ku dhiminin laakiin waa isu diyaarsanaayeen labada beel waana la kala qaaday haddana waxaa caddaynaynaa xaggayna inay xabaddii joojintii ee waxba ku jabin waxaan halkaan ka caddaynaynaa maadaama aan ahay nabadoonka ciise mudulood xabadoojintii ciidamada qaranka ee nam afmareen waa qaadan hadduu ilaahay yidhaahdo in ay dhinacayna ka jebin qof bini'aadna dhiiggiisa aana gelin muslimka aan badbaadinno dadkuba waa wada walaal kuwa hadda xabadda ku ridayna walaalahay ahayn annagana walaalaanahay waxaan hadda kala duwanahay ma jiraan waxaan nahay laba isla dhalatay laakiin shaydaan baana dhex galay caawa kadib ama maanta kadib waxaan caddaynaynaa inaan dhiigga walaalkeena u baraynayn asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ugu dambeyntii abaandullaha guutada saddexaad qaybta toddobiyo labaatanaad ee xoogga dalka soomaaliya ismaaciil xasan kuulow ayaa odayaasha dhaqanka ah labada maleeshiya beelood waxa uu kula dardaarmay inay ilaaliyaan dhaqangalka heshiiska xabad joojinta ah ay wada gaareen waxaana uu sheegay ciddii ku xadgudubta in laga qaadi doono tallaabo waafaqsan sharciga
bismillaah alxamdulilaah ilaaha mahad leh oo noo suurtogeliyey xabad joojinta degdegka aheedun ku baaqnay inay si nabada wanaagsan u hirgasho ilaahan ku mahadihaynaa midda kaleetood waxaan mahad ballaaran u jeediha nabadoonnada labada baylood ee si xushmad leh walaaltinimo leh xabad joojinta aan ugu baaqnay si degdega ku dhaqangeliya aaday u mahadsan yihiin mahadu ha ka gaarto waxaan idinkula dardaarmaa nabadoonnadayniyow waxaa lagu jiraa bil rabalaan waxaan idinka codsahaa xabad joojintaas sidii hadda aan halkaan ugu kala seexan inay noogu hirgasho oo aysan dib dambo munaafaqo dila aan loo helin haddii ay dhacdo munaafaq wax dila ay dhacdana in munaafaq wax dilo in si degdega aad u soo farmuuqdiin anunkana waxaa nagala rabaa inaan tillaabaa sharciga ka waafajina insha allah mahad kuwaara raadiyaha ee telefishinka dalsan deegaanka qalimow degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe
waxaad degeysanaysaan warka habeenimo ee dalsan muqdisho soomaaliya hay-adda hormuud salaam foundation ayaa deeq gaarsiisay haween danyara oo ku nool magaalada muqdisho cabdiwaxiid cabdulaahi daahir ayaa ka warmaya
maanta oo ah maalinta koowaad ee bisha barakaysan ee rabadaan ayaa hay-adda hormuud salaam foundation deeq lacageed waxa ay gaarsiisay qoysas danyara oo ay ku jiraan dad qaba baahyaha gaarka boqol iyo afartan haween danyara ayaa ka faa'iidaystay deeqdan lacageed oo hay-adda samafalka hormuud salaam foundation ay gaarsiiyeen iyadoo munaasabadda loogu qeybinayay deeqdan ay soo qabanqaabisay guddoomiyaha haweenka gobolka banaadir jawaahir baarqab guddoomiye ku-xigeenka hay-adda hormuud salaam foundation cabdiraxmaan ibraahim cilmi ayaa sheegay in deeqdan ay qeyb ka tahay barnaamijka taakulaynta iyo afurinta ee bisha barakaysan ee ramadaan
maanta waxaan ku faraxsannahay inaan maanta qabanayno kambaynka qaybtiisa labaad oon hore aan u sheegnay kambaynka hore waxaan u sheegnay in ramadaanka aan qaban doonno howlo fara badan oo loogu talagalay hormuud salaam foundation inay ubadka iyo haweenka iyo muxuu ahaa dadka naafa leh ay maarata wax u tarto maanta marka waxaan qayb ka ah kambaynkan haweenka soomaaliyeed kuwooda aad u daag daran iyo naafada gaar ahaan gobolka banaadir ayaa maanta waxaan rabnaa inaan maaragtay taakulayn siino annagoo la kaashanayno maama jawaahir gudoomi guddoomiyaha haweenka gobolka banaadir waxaan rajaynaynaa marka in lacagtaani ay noqoto mid anfacda wax ku tarta inaa maaragtay u fududaysa bishan ramadaan oo bil barakaysan ah runtii waxaan rajaynaynaa familka inta lagu lacagta lagu sii doono inay wax u tiri doonto ayna maaragtay ka faa'iidi doonaan ayaan rajaynayaa guddoomiyaha haweenka gobolka banaadir jawaahir baarqab oo ahayd isuduwaha dadkan danta yar ayaa kaga mahadcelisay hay-adda hormuud salaam foundation gacanta bini-aadanimo oo ay u fidisay dadkan u badan naafada runtii aan isleeya kuwa ugu mudnaa inay yihiin kuma filna intaan iyo in ka badan hormuud waxa ay qabanayso haddii soomaalidu waxay tiraa gacmo wadajiray wax ku gooyaane shirkadaha kale iyo hay-adaha kale hadday sidaanoo kale ay ummadda u caawiyaan wax weynay noqon lahayd bal maanta oo ah rabadaan maalintiisii koowaad miskiinka danyarta ah ee intuu dabka ku shito loo dhiibo oo saaka la walwalaayay maxaad samayn doontaa caawa afurka waxa waaye waa farxad gaara waxayna tahay ducada midda ugu wanaagsan oo laxado waa tan oo kale dadkan waa loo yeeray laakiin waxa loogu yeeray ma yaqaaniin waa la wacay waa la keenay waa la soo qaaday qaarkood waa la soo daabulay ilaa iyo waa ka shaqaynaynay waana waxaan uga barannay hormuud mar walba bisha rabadaan ay bilato intaani in ka badanaa sugaysa waxay u baahan yihiin ciidsiin waxay u baahan yihiin ka warqab marka hormuud hadday isbitaalladii tagtay hadday kuwa naafadii ee qaranka ay u tagto oo martiina ay booqatay hadday kuwa xabsiyadii ku jiray u tagtay hadday hooyada danyarta ahayd ka warqabto hadday haweenka soomaaliyeed si gaar ay u xusaayaan qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay deeqdan lacageed ayaa u mahad celiyey hay-adda iyagoo u duceeyey hormuud waxaan leenahay her caawiyaa tihiin hore boqolka hore ummadda caawiseen allah idin caawiyo waxaad xooggiina ku shaqaysiineen ummadda u caamisiin ee ilaahay caana idinka dhigo khayr allaha siiyo inta soomaaliya oo dhaqata ilaahay waxaan ka baryaynaa muraadkooda in ilaahay kaamilo uga dhigo dowlad sal weynaa rabnaa dowlad sal weyn la soomaali wada socdaan samada aamiin rabbiyow sax noogu keen intii maqlaysa intaan u muuqdo waxaan leeyahay insha allahu tacaala waxaan le kugu barakaysanba afraadda ii bilaabay oo i siiyey maanta intii soo raaci kartana waxaan ka codsan lahaa inay soo raacaan walaalahooda danyartaa inay wax u soo dhiibaan ama ay soo siiyaan sida barnaamijka lagu taakulaynayo dadka danta yar ayaa hormuud salaam foundation waxaa maalmihii lasoo dhaafay ay ka wadeen gudaha soomaaliya gaar ahaan caasimadda muqdisho waxaana ka faa'iidaystay dad aada u fara badan iyadoo madaxda hay-adda ay ballan qaadeen in ay sii laba jibaari doonaan wax uqabashada dadka danta yar
guud ahaana waa naga intaa warkii barnaamijka kala socotaan raadiyaha dalsina magaalada muqdisho qeybtan dhegeysaacid uu sheegay waxaad dib u heli kartaa bog internetka aan ku leenahay radio dalson dot com aad ku mahadsantiin dhegeysiga la socodka warka habeennimo
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa talal hel